dee inaad ka warhaysaan baan filayaa intii kalaaqaybintu bilaabantay waxaa la xidhay ilaa labaatan ku dhowaad haddaanay ka badnayn maalintii dhaweyde gobolka saaxil ay soo marayeen xisbiga kulmiye toddoba lagu xidhay inta udhaxaysa abdaal ilaa berbera hudisa waa lagu xidhay sheekh waa lagu xidhay burco waa lagu xidhay qaar xidhayna weli way jiraan horena way u dhacday dee mas-uuliyiin sarsare oo xisbiga ka tirsan oo ka mid ahaa guddoomiye garabka dhallinyarada xogayihii isboortiga iyo dhallinyarada oo muddo ku xidhnaa sifa aan sharci ahayn maxaa laydin sheegay markaa in lagu xidhayo ama ay sababta xadhiggoodu tahay sababna loo sheega ma jirto laakiin waxay u eg tahay markii leeyi kulmiyaa soo maraya in la xidhxidho dee saraakiisha waddani sabab kaloo aanu garanayna annagoo naloo sheegay ma jirto waxaa jira iminka hawaatanoo ololihii waa dhow yahay diiwaangelintii gobollada bariga inkastoo ay hadheen haddana wakhtigu aad buu isaga dhow yahay inta badanna wakhtiyadanoo kale waa wakhtiyada taageerayaashu xamaasadoodu kacsan tahay ama badan tahay idinkanka xisbi ahaan xisbiyadiinu ma ka kulanteen ma ka wada hadasheen sidii looga fogaan lahaa iskudhac ka yimaada taageerayaasha xisbiyada dhexdooda
haa xisbiga kulmiyo horaan uga wada hadallay in wax cunfiya aanu jirin laakiin waxaad mooddaa beryahan dambe dee wixii aanu ku heshiinay inaanay soconno meel kasta calanka waddani waa laga rogaa mas-uuliyiin baa ka rogta mararka qaarkood marka waxaanu doonaynaa dee annagu doorasho xoro xalaalah waxaanu doonaynaa garoon loo siman yahay waxaanu doonaynaa saddex xisbi inay tartami karaan oo si siman u tartami karaan oo xisbina aan calaamadiisa la rogin ka kulmiye la rogo raalli kama nihin ka oo cid in la rogo raalli kama nihin xafiisyada oo cid in la farageliye raalli kama nihin kuwa kulmiye in la farageliye raalli kama nihin waxaanu doonaynaa in dhaqankaa xun laga tago oo sifo si siman loo tartamo in badan shuruucda doorashada waxaa ka mid ah in musharaxiintu aanay xilal haynin adna in badan waxaad ku celisay marka la cayimo doorashada waan ka degayaa marka soo dhawaato waan ka degayaa dhowaan waan ka degayaa waxaan hayna dhegaystayaasha u sheegaysa goormaad xilka ka degaysa
horta xilalka dee sharcigu sheegaya kan hayaa kuma jiro oo xil siyaasiya xil sigaan haya laakiin waan ka tegaya kuwa la sheegaya waxa weeye dee ciidamada hadduu ku jiro hadduu doonayo siyaasadda galo waa inu ka tagaa civil servant hadduu yahay waa inu ka tagaa runtii sharci dirqeeya aniga hadda maanta ma jiro lakin an hadda yaaro inaan ka tago afar bilood wax ka yar baa ka hadhay doorashadii wakhti baa kuu qorshaysan kalfadhigan goluhu ku jiro ayaan filaya ayaan ayaan ka tegi doona hadii ilahay ka dhigo oo goormaa dadkaan aqoon kalfadhiga wakhtigiisa oo goormaa kalfadhigu waa laba bilood saddex wiigna wuu socday markaa waa soo dhowda